waa hagaag diyaarad daroon ah oo ay leedahay dowladda maraykanka ayaa waxa ay maantay duhurkii kusoo dhacday deegaanka farasooley oo hoostaga magaalada tooratoonow ee gobolka shabeellaha hoose diyaaradda uu ku duldhacday goob beer ah oo ay lahaayeen dad shacab ah ayaa waxaa durbadiiba halkaas gaadhay qaar ka mid ah dadka deegaanka dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in diyaaradda ay maalmihii lasoo dhaafayba ku dul wareegaysay deegaanada hoostaga farasooley duhurnimadii maantana ay soo dhacday waxay tilmaameen in diyaaradda ay siday gantaallo diyaaradda guud ahaanna uu burbur soo gaaray waxay sidoo kale shaaciyeen in diyaaradda uu ku sawiran yahay calanka maraykanka haddaba qaar ka mid ah dadka deegaanka uu ku sugan beertii ay diyaaradda ku duldhacday islamarkaana dul taagan ayaa inooga waramaya tilmaam guud ayaan inooga bixin doonaan qaabka ay diyaaradda u eg tahay iyagoo sidoo kale soo gudbiyey dareenkooda farxadeed maadaama ay sheegeen in diyaaradaha maraykanka ay deegaankaasi duqeymoba aan ugu geysan jirin dadka shacabka ah haye deegaanka torotoro maanta maxaa ka jiray
deegaanka tortoro diyaarad u wareegsanaysay oo gantaalo ay ku xiran yihiin ayaa ku dhacday meeqa saacay soo dhacday waxaa dhacdiyaa lix saac lix saac iyo bar ayaa dhacday lix saac iyo bar haye gaar ahaan halkey ku dhacday ma bartanka magaalada mise banaanka deegaanka waxaa waxaa ka dhacda meesha mudulaali kama mudulaali oo ka herta qaabka oo koonfurkeed haye noocey bay diyaaradda u ekeed tilmaam naga sii waa booranahay waa dheer tahay gantaaladeedana waa rakaban yihiin hadda waa waay gantaalo miyay sidee gantaali gantaali saaran ah gantaali saaran haye dhirir ahaan bal qiyaas ilaa intee buu dhirirkeedu jiraa dhirirkeedu waa dheer tahay waa dheer tahay inta dhinac
haye la- dhirirkeedu laba- labaatan wa meeqa gantaalaa ku xiran annaga hadda un afar caran afar afar afar gantaal La- labna xaqiiq way hadda labna xaqiiqay haye laba gantaalaad hubtaa inay ku rakibnaayeen ah lama lama nin burburaan istaawna lama nin burburaan istaawna haye
saasaa jirta adeer diyaaraddu maxay qabanaysay markay soo dhacaysay waa wareegsi jirta waa wareegsi jirta haye kurseelay ku wareeg jirta kurseelay ku wareeg jirta dawladna haye yaa iskale diyaaradda maraykan haye
calankaa laka arkab calanka baa laka arkab calan maraykan waa laka arkab calanka maraykanka ku sawirnaa miyaa diyaaradda ha sawir maaba calanka goodka naftiisa lagu arkab haye marka ugu horreysay yaa arkay diyaaradda markay soo dhacaysay maxaase la dareemay
waxaa laga dareemay guuheeda isbedelay rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr guuheeda isbedelay haye guur haddii isbedelo isbedelo isbedelka waa fiirnayo si fiican markaan u aragnayo hadda marka banaanka usoo baxna waa soo raacnay haye
saasaa shirka saasaa shirka
waayahay diyaaraddu ma si fiican miyay u burburtay mise waa jir ahaan way fiican tahay waa burburtay si fiican u burburtay kolkeeda gaar waa haynaa dab miyaa ka kacay haa haye saasaa jirta adeer waayahay bulshada dhibaato caynkee ah ayay ku qabeen diyaaradahan mar kasta waa duqaan habeenka habeen waa soo galaysay dadka waa soo soo galaysay haye
habeen hore habeenkiisa shala maalin saasaa u wareegsay u wareegsanaysay haye
mid kala bacaya ayadu haye
haa hadda marka dadka deegaanka sidee bay u arkaan in diyaaraddii maraykanka duqeynaysa ay soo dhacdo
taas farax weynaa laga qabaa haye
aada ugu faraxsanahay habeen baasha haweenkana duqaynaysay oo maalinta naga dul wareegaysay hadda ilaahay oo shacabka dhibaateynaysa ilaahay banaan ku jeeriday haye anaga aad bay aada ugu faraxsanahay
magacaa walaal xasan cali axmed xasan cali axmed macdan halkay ku sugan tahay gaar ahaan gaar ahaan waa farsuuri tuulid hortagta degmada turkuru waayahay farasooley eh, maxaa ka jiray maanta farsuuri maanta waxaa ka jira walaal farxad aad iyo aad u weyn haye maxay ku saabsaneed farxaddu farxadda waxaa kasaabsan ah diyaarad oo dareelisay baa farsuuri meel u dhow oo tuulada ibrale oo yaraay koonfureed ayaa ka dhacay haye gandaalada karakon waa afar hab muhiim eh, laban waa burbursadii ay laba oo ciidamada ismalaanay haye marka intaas way afar gantaal oo ku rakiban diyaaradda ayaa indhaha ku saartay miya haa haye
waa diyaaradii waa diyaaradii oo baryahan dhan oo macnaha oo aad loo dulwareegsashirkii oo balaayo iyo qaxan lagu jiray haye diyaaradda maxaa ku sawirnaa aad aad ugu faraxsanahay see usoo dhacday kuwii kale kusoo dawarayaan waxna inaysaan usoo dhacna rabnaa haye diyaaradda maxaa ku sawirnaa diyaaradda waxaa diyaaradda waxaa ka sawirnayaan calanka waxaa ku ardaya calanka ii sheeg maraykanka haye
iyo magacyo lambalo meesku arag haye diyaaraddu markay soo dhaceysay dadka sidee ku ogaadeen
adi diyaaradda meel aday ku dhacday beer dhexdeeda ah marka abaarta weli markay soo dhactay ay wareysatay laba xad ay ahaayeen mid u horeysay marka waa soo wareysatay markay soo wareysatay baxashii qasacdeeda qasacdeeda koran ku tuurnayn haye
marka Dadkan- haddii fatuulada soo dhactay wareegii ay gal rabtay waa dhacday haye dadka farsooley maanta ka waran dareenkooda sidee bay u arkaan maanta farxad way farxad maasha allah niya waa dadka dareenkooda maanta farxad way wada meel kasta maanta suurada meel bay hoostagto waa laga imaaday laayo oo sabab maxay ugu farxayaan
waa ugu faraya waa diyaarad garoolisa meesha ku dhacday oo habeen iyo maalin muddo taagay Mhm.
ha duqeymo miyay ka geysan jirtay deegaanka oo dadka shacabka ah haa maan hal goysa waysa gabdaaladan kurakaban oo dadka intuqayn jirtay haye magacaa walaal maslaa arbax maamad maslax farsooley maanta maxaa ka jiray
farsooley maanta farxad aan qayaas karin aan guda farxad dhaaftaagi jirta maanta farsooley haye maxay ku saabsaneed farxaddu
farxadda maanta daroo diyaarad daroolis ah kusoo dhacday farsooley dulaaley loo yaqaana haye
waa ka marka waa diyaarad noocaas oo soo dhacday oo maraykan uu leeyahay diyaaradda bal tilmaam yar inooga bixi noocee u ekeed
diyaaradda diyaarad booran waaye diyaarad maraykan waa haye
waa ka marka waa laba gantaal ay ku xiran tahay Soomaaliya haye waa ka marka laba gantaal ku xiran calanka maraykan oo ku xirnaa calanka maraykankana wuu ku sawirnaa
haa haye
marka waa Adigu meel in- dhexdeeda ku dhacday adigu indhahaaga ma saartay haa haa waa kurji waa saxaabta waa jooga meeshaan taagana diyaaraddaad dul taagan tahay haa haye
marka waa ka taasaa jirta waayahay dadka deegaanka marka bal ka waran dareenkooda
dadka deegaanka wallahi farxadooda lama qiyaas karo magaalooyinka ilaa tuuliyaalka farsoole ku dhegan meel aan laga imaana ma jirto sabab maxay sidaas dhan ugu faraxsan yihiin farxadda wallahi diyaarna dhibi jirta waaye diyaarna dhibi jirta habeen walbana dul wareysan jirtay habeenkii iyo gantaalada naldhahaysid ummadda shacabka barkicisay waay haye
waa ka marka farxadaasaa jirta ummadda shacabka ibir siin jirto marka waa calaykum salaam magacaa walaal maya barmaha xuseen haye farsooley maxaa maanta ka jiray farsaanta waxaa ka sheegayaa farxadda salkoob karna ilaahay muxadis ay bashaaro hadalka tii jirta haye maxaa jiray maal waxaa meesha dhacay diyaaro maraykan leh oo ciyaartan korteegneed habeenmaa ciyaalkii oonea dumarka isu weey deerta gabdha ilaahay maa noo qabaday oo dullowd meesha dhaas haye ilaahay ka mahadsan adigu indhahaaga ma saarta diyaaradda burburkeeda markii kow ilaasha ilaata dhawaa maktab labatayda korteegna haye tilmaam nooga bixi bal diyaar waa dooranahay dhiran baashiya labaatan tallaabo uuran toban tallaabo laba gandaal baasha u xiran yihiin lama gandaal rag waa burburaan lehay gudaha kasheeya waa burburaan lehay ilaahay maxaad sidaa jirtay haye iyadu dab miyaa qabsaday mise waa jir ahaan way fiyoodahay ma dad ma qabsan laakiin si kale dhacday burburta haye mhm dadka deegaanka ka waran bal dareenkooda maanta waa sidee dad deegaan maa dareemo waa sarreeyaa ilaahay maxaad farxad nafriyaa liluyaa maana haye waa hadal iyo dhal iyo odayaal wax ma saaran maa meeshaa lagu harin daba saaraa kara waasaa ka hareen malaa meesha waa naqatiyaa hamara taasida maadida si u dhawaamaan dad miyaa soo buuxsamay بسم الله انت هوت انا اللعنة وما صارنا كيس قال له واجي بوضع هاي نقلين الحمد لله فرد الي واي الينا كم هاتسون الي بابو الشيخان يعني نفتهم تاني فوق روح لا ممكن هو كم دواري هذا اكتر waayaha waa mahadsantihiin walaal aad baa u mahadsantihiin اي اوامر ان شاء الله waagaa kuwaasi waxa ay ahaayeen goobjoogayaal ku sugnaa halka ay diyaaraddii maraykanka maanta ku dhacday waa deegaanka farasooley degmada tuura tuura wee shabeellaha hoose